magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo masjidka qurdubaad islamarkaana laga hirgeliyay xaafadda gubta ee degmada daynile kaasi oo dhismihiisa iska kaashadeen bulshada degmada iyo walaala muxsiniina munaasabadda lagu daahfurayo masjidkan ayaa waxaa ka qayb galay guddiga gacanta ku hayay dhismaha masjidka culimuudiin odayaal dhallinyaro iyo qeybaha kale ee bulshada sheekh maxamuud xasan wardher oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka ayaa ka waramay heerarka uu soo maray dhismaha masjidkan waxaa masaajidkan markaan bilaabayna waxay ahayd abaatanaafartii bishii lixaad ayaan bilownay dhaqaalo weyna maanan haynin waxaan haynay afartan kun oo doolar iyo wax yar taasoo hal sano aan hayna lacagtaas iyo ka badan oon sugayna lacagtu inay soo badato markay soo badan weysay ayaana walaal taliyay bilaabo halla bilaabo masjid qabyaa lama weligiis lama arage saasaan masaajidka insha alla ku bilownay ilaahay aan ugu guuleeyey mahadda ilaahay ka bacdi waxaan u mahad celinayaa walaalihii muslimiinta ahay iyo muslimaadka ahay gabdhayo wiilal wixii dalka jooga iyo waxa dibadda jira dhammaantood oo ka qayb qaatay masaajidkan aad u jeeddaan bixiyeyna xoolo iyo juhdi iyo wax kasta ayagaa bixiyey xooggii xeelaan tayna laguma dhisin ilaahay baa maaragtay mahadu ka gaadho miisaanka ee xasanaadkana allaha u saaro qaar ka mid ah culimmadii ka qayb gashay daafurka masjidka ayaa bogaaday iyaga ugu mahad celiyey qof waliba oo ka qayb qaatay furidda masjidu qurduba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa dadka masjidkan aasaasay iyo dadka sababta u ahaa in la dhisaba ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka inuu u saaro waxaan markaa insha allahu isku baraarujinaynaa aan isu sheegaynaa in dadaalkaas ee dadkaasi ay maaragtay ay masaajidka noo dhiseen aan ka faa'iidaysanno ka xaafad ahaan ayaa mahad iska leh allihii na siiyey masaajidka la yidhaha qurduba wallahaas ayaa mahad iska leh dadkii mataqaana masaajidkan mataqaana ka shaqeeyey ee dhisay qolo kasta ah na ilaahay waxaas wax ka baryayaa ilaahay dembigoodna allah dhaafo dembi waalidkoodna allah dhaafo waxaa waa insha allahu tacaala masaajidka ilaahay wuxuu leeyahay waana almasaajida lilah falaa tadcuu maca allahi axada waxaa waaye masaajid waxaa loogu talagalay waa beydka ilaahay marka sidaas daraaddeedna in mataqaana alle lagu baryo lagu cibaadaysto mataqaana diinta lagu barto ayaa loogu talagalay masjidku aad buu u weyn yahay waana lagu talagalay in looga faa'iideeyo dadka deegaankan deggan masjidkan ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada ku nool xaafadda goobta ee degmada daynile kaasi oo ka mid noqon doona goobaha cibaadada ee ku yaala degmadaasi